assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo qodobada saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo safarkiisii ugu horreeyay maanta ku tegaya magaalada baydhabo tan iyo markii loo doortay xilka madaxweynaha soomaaliya guddoonka golaha shacabka baarlamaanka oo war cusub ka soo saaray kala dariddii guddida dadban ee doorashooyinka heer federaal xiisbaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada qaranka oo xilka kala wareegay agaasimihii hore ciidamada ammaanka magaalada dhuusamareeb oo xalay howlgallo amniga lagu xaqiijinayo ay ka sameeyay xaafado ka tirsan magaaladaasi wararka dibaddan waxaa ugu waaweyn boqol qof oo ku dhintay dagaal dhex maray kooxaha dahabka qota dalka jaad
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan saaxiib yaal waa subaxnimo talaadaha taariikhdan waxa ay ku beegan tahay kow iyo soddonka bisha shanaad ee may ee sanadka laba kun labayo iyo labaatan kusoo dhawaada qodobadii aada maqasheen oo faah-faahsan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa safarkiisii ugu horreeyey maanta waxa uu ku tegayaa magaalada baydhabo ee caasimadda kumeel gaarka u ah maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya tan iyo markii xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk loo doortay shan iyo tobanka bishan may madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wafdi balaaran uu hogaaminayo ayaa maanta filaya masaacadaha soo aadan in markaas ay u ambabaxaan magaalada baydhabo ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya halkaas oo si weyn loogu soo dhaweyn doono oo diyaargarow xoogan saake ee shacabka magaaladaas ay ka wadaan si ay usoo dhaweyn lahayeen dhinaca kanle madaxda maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ugu horreeyo madaxweynaha maamulkaas cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaana markaas ku sugaya garoonka diyaaradaha ee shaati gaduud ee magaaladaasi baydhabo halkaas oo madaxweyne xasan sheekh saaka uu ka degi doono madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis laftagareen ayaana markaas diyaargarowga ugu dambeeyey soo dhaweynta madaxweyne xasan sheekh ku jira adeegyaho maamulkiisa halkaas si markaa ay usoo dhaweeyaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo saaki markaa ku wajahan magaalada baydhabo safarkiisii ugu horreyna ay u noqonayso isagoon dhinaca kale la filayo in safaro kale oo markaasi la mid ah safarka baydhabo saaka uu ku tegi doono maamul goboleedyada kale ee dalka si markaas uu u kuurgalo xaaladaha maamuladaas ay ku shaqeeyaan sidoo kale in markaas kusoo dhiibto aragtidiisa ku aadan hanaanka markaas ay u shaqeyn doonaan ama ay u wada shaqeyn doonaan ujeedada ugu weyn ee safarka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee saaka halkaas uu ku tegayo ayaa ah xariigjarka ah dhismaha cusub ee madaxtooyada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ay si wada jira markaas markaas xariga ugu jari doonaan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxtooyaha ayaa lagu wadaa inuu maanta markaas xariga ka jiro madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo la filayo inuu booqasho ku tago magaaladaas halkaasoo sidoo kale wadahadal kula yeelan doono madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen madaxtooyada oo sawirada xalay lasoo baahiyey booga lagu soo baahiyey booga facebook ee koonfur galbeed ayaa loo dhisay hab aada u qurux badan waxaana sida muuqata ku baxay qarash badan si kastaba sawirada ayaana lagu bixin laga bixin ama wax faahfaahin ah oo ku saabsan madaxtooyada sida intaba qol ay ka kooban tahay qarashka ku baxay iyo waxyaabaha kale ay wadato markaasi madaxtooyada cusub ee dhismaha la geliyey ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo saaka lagu wado madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xariga ka jiro guddoonka golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa war cusub ka soo saaray kala diristii guddida doorashada dadban heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee soomaaliya guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya sheekh aadan madoobe ayaa qoraal ka soo saaray kala diristii ra-isul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble oo ku kala diray guddiyihii dadbanaa ee doorashooyinka dalka ee kasoo shaqeeyey doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa qoraal uu u diray guddida doorashada dadban iyo guddiga xalinta khilaafaadka oo lagu baahiyey bogga rasmiga ee golaha shacabka ee ku leeyahay facebooka ayuu ku bogaadiyey hanaankii ee guddida ay doorashada dadban ay usoo qaabteen howlaha doorashooyinka isagoo markaa tilmaamay in shaqadii guddiga doorashada dadban ay dhammaatay may sagaallabaatankeedii laba kun labaiyo labaatan qoraalka guddoomiyaha golaha shacabka ayaa haddaba socday qoraal uu horey usoo saaray ra-isul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo markaa si rasmi ah uu ku kala diray guddiga doorashada ee dadban iyadoo ra-isul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble uu sheegay in kuraasta bannaan iyo kuraastii kaleba ay markaasi ay qaban doonaan doorashada guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka waxaana markaas loogu mahadceliyey guddigii shaqada wanaagsan ay soo qabteen sidii markaas dalkay u gaarsiin doorasho iyo sidii markaas ay ugu samatex bixiyeen xaaladii adkeed ee dalka markaas uu kusoo jiray muddadii kala guurka ahayd agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada qaranka ayaa xilka kala wareegay agaasimihii hore ee madaxtooyada agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada qaranka cabdulqaadir cali digi ayaa munaasabad ka dhacday villa soomaaliya xilka kala wareegay agaasimihii hore ee warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada cabdirashiid maxamed xaashi agaasimihii hore ee warfaafinta madaxtooyada cabdirashiid maxamed xaashi ayaana ka warbixiyey shaqooyinka muhiimka ee waaxda ay u qabato qaranka soomaaliyeed waa oo ay ka mid tahay buu yidhi haqabtirka baahiyaha markaasi baahiyaha xoogeed ee shacabka soomaaliyeed ee dhanka dowladda wuxuuna markaa eeba ugu bariyay agaasimaha cusub inuu u fududeeyo bulshada mas-uuliyadda qaran ee loo igmaday dhankiisa agaasime cabdulqaadir cali digi ayaana soo bandhigay qorshayaasha ku aadan horumarinta warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada isagoona ugu mahad celiyay agaasimaha agaasime cabdirashiid maxamed xaashi agaasimihii hore madaxtooyada shaqadii uu kasoo qabtay madaxtooyada muddadii uu hayay xilkaas weli waxaad dhegeysanaysaan warka subaxnimo dalsan muqdisho soomaaliya ayuu idinkaga imaanayaa saaxiibyaal markaana dhuuso mareeb haddii aan aadno ciidamada ammaanka magaaladaas dhuuso mareeb ayaa xalay waxa ay sameeyeen howlgallo amniga lagu xaqiijinayo kuwa lagu golleeyahay sugidda amniga toddobaadka soo socda maadaama halkaas la sheegay in uu mar kale ku wajahan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ciidamada ammaanka magaalada dhuusamareeb gaar ahaan kuwa booliiska iyo nabad sugidda oo iskaashanaya ayaa markaas la arkayay xalay howlgallada ay ka sameynayeen xaafadaha magaaladaasi ay ka kooban tahay ciidamada oo watay gaadiidka dagaalka iyo hubka noocyadiisa kala duwan ayaa howlgalkaasi gaar ah waxaay ugu fuliyeen waddooyinka waaweyn ee dhuusamareeb kuwa soo gala iyo kuwa ka baxa iyagoo markaasi wata hubka noocyadiisa kala duwan iyo gaadiidka dagaalka ah si markaas ay shacabka ay ugu wargeliyaan in ay markaa ay ka shaqeynayaan sugudda amniga saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska magaalada dhuusamareeb ayaa sheegay in ujeedka howlgalkan uu yahay sidii loo adkeyn lahaa amniga magaalada dhuusamareeb halkaasoo la filayo todobaadkan tegayaan wafdi horudhac u ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud dhowaan waxaa magaalada dhuusamareeb ku dagaalamay ciidamada kala duwan ee ammaanka iyo kuwo ka tirsan xoogga ahlu sunna oo magaaladaasi warar ku qaaday waxaana xilligaas wixii ka dambeeyey si weyn loo adkeeyey amniga waddooyinka soo gala magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamul goboleedka galmudug dhinaca kalena haddii aan eegno boosaaso wararka ka imaanaya waxay sheegayeen in maanta madaxweynaha maamulkaas amaraada puntland madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdullaahi deni maanta ku waajahan yahay magaaladaasi si isagoo kasoo laabanaya safar maalmo qaatay uu ku maqnaa dalka dibaddiisa gaaraan magaalada nairobi saciid deni ayaa taniyo markii doorashada soomaaliya looga adkaaday waxa uu ambaxay safar dibadda ah isagoona markaas khilaaf baan kala dhexeeya madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi puntland axmed cilmi cusmaan crash khilaafkaasuna u dhexeeya hanaanka maamulidda ee puntland maadaama madaxweynaha uu soo raadsaday xilka ugu sareeya ee dalka inkastoo wareegyadii markaas saddexaad uu ku haray ama wareegii labaad uu ku haray saciid cabdullaahi deni hase yeeshee waxaa markaa soo baxaya warar sheegaya in dhinacyadu wadahadal u socday maalmihii lasoo dhaafo qadka telefoonka ah inkastoo la sheegay inay jiraan isu dhawaasho aan si rasmi ah loo xaqiijin karin hase yeeshee ilo ku dhowdhow dhinacyadu ayaa xaqiijinaya in wadahadal teleefanna dhinacyadu ay wada yeesheen war rasmina ma jiro oo madaxtooyada kasoo baxo ku saabsan heshiiska dhex maraya axmed cilmi cismaan crash madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland iyo madaxweynaha maamulkaas saciid cabdullaahi deni wararka soomaalida ka baxsan waxaa ugu waaweyn wararka imaanaya dalka jaad ayaa sheegaya in ka badan boqol qof ay ku dhinteen isku dhacyo dhex maray kooxaha dahabka ka qota waqooyiga dalkaas sida laga soo xigtay mas-uuliyiinta dalka jaad sidoo kalena waxaa dagaalkaasi ku dhaawacmay in ka badan afartan qof oo kale isku hormaadida ah ayaa badankood waxa ay dhaceen saddex labaatankii bishii iyo afar labaatankii bishii aan may waxaana markaa ka dhaceen degmada kori bugonde oo u dhow xuduudka dalka jaad uu la wadaago libiya goobta weerar ka dhacayna ayaa lasoo sheegayaa inay ka mid tahay meelaha aan sida sharci darada ah ay dadweynaha ay ugu qabtaan ama ay ugu qotaan dahabka noocyadiisa kala duwan warkiis waxnimana waa naginta akhaati dhegeystaad kala socoteen dalsan muqdisho soomaaliya
wararka adla haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa tale la hel